waa laba dee shay bay kala yihiin oo dee maaha wax isu jinsiya maaha jawaaskuna waa shay ama mubaaxnimadu ruuxu hadduu la yimaadana dee isagii uu idan u haysto hadduu ka tagana ay u bannaan tahay oo labadii dhinac baa siman oo takyiir bayna alficli wa tarki baa jira laakiin wujuubka taasi ma jirto takhyiirkaasi ma jire in lala yimaado ayaa dee waajib noqonaysa haddii kalena dembi baa imanayo horta laba shay oo isu jinsi oo ishoosgelay ama kala duwan ay isu jinsiya maaha ama way kala duwan yihin haddaba markaa waxay tahy laakiin arrin baa jirtoo ah kal haddii wixii laysku waajibiyey dee ha kulansado mancintan layska mancaya in lagaba tagee laakiin wujuubkani isaguna wuxuu dullisanayaa tabac u ah shaygan dee in lala yimaada inay bannaan tahay marka haddaba haddii wujuubkii la nasakhay wixii uu dee uu sitay ama uu kulansanayo uu dubnisanaya jawaas inay wujuubkii suurtagal maaha inaan fulina haddaanay ficilkani ficil laynoo idmay oo laynoo baneeyey aanu ahayne jawaaskaasi miyuu hadhaya mise ma hadhaya masalada horta se u taallaa taaba weeye de qolooyin kalena meeshan way kaga sariixsanaayeeno sabal maalan baydawi oo kale minhaajkiisa idaa nusikha alwujubu fahal yabqa aljawaas ama cibaaro saasuu dhigtay waana sa dee ay kuwa kale saaxib albaxr iyo keyrkood ba ay soo wada dhigtaan masalada haddii wixii la nasakho wujuubkii uu dhacay horta ilzaamkii meeshii uu kaba baxay ee waxaan uu kulansanayay idankan ahaa in dee camalfalkii lagu camalfalayay ay taas idan loo haysay miya inoo baaqa noqonaysaayo wax la nasakhay aynu bal maalan daliilkiisii aan u daliishanaynaa xagga mubaaxnimo iyo jawaasnimo mise ma taasi ma dhacayse way iswada raacayaanoo wixii wuxuu dib ugu noqonayaa dee xukumkiisii hore ama xadri ahaa haddii uu bal xukum hore lahaa haddii kalena dee bara'atu dima iyo alasul filashaya alibaax iyo baabkaasaa loola kacaya mise kan weli waxba inoogu harsan marka taa weeye masaladu ida dala daliilu cala anahu lam yurad bilamri lwujubu lam yajizbu markaa sheekhu waa say in badan ay kuba tagaan isaga iyo ghazali iyo ibnu samcaan iyo ilkiya dabari iyo rag badan lam yajiz ma banaanaanayso alixtijaaju bihi in la xujaysto kol haddii wixii uu dhacay xukumkiisi wuu iswada raacayaa wixii uu tabaca ahaa iyo kii asaalo u lahaaba meesha uu kaba baxaya oo bal amarka caynkaasa un ama daliilka caynkaasa un looma daliishanayo fi ljawaazi banaani waxaana uu banaan yahay taasi bal waa qowl waana madhabta xanafiyada oo kale ghazali iyo abu yacla oo xanaabilada kamida iyo dee abu isxaaq halkan kutubtiisa guudaan si uu ku raajax yeelay iyo aymo kaleo barhkooda aan magacaabayna waa qowlkooda wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mid ah man qaala ku yidhi yajuusu maye xukumkan labaad ee uu meesha bibni ahaan ama tabac ahaan jiray baaqi buu ahaanaya haddii wax goynayo oo wada sarfinaya ama wada rafcinaya aanu xaggii sharciga aynaan kaba helin taas bay yidhahdeen kana in badan oo bal xanaabilada iyo shaaficiyada ka mida qowlkood weeye bal amtila haddaan soo yar qaato si masaladu inoogu yar suurowdo aimada qaarkood baa waxay ku tagaan soomkan maalinta caashuura inuu waajib ahaa intii aan soomka rabadaan la farad yeelin oo dee bal maalan axaadiistii ku timi inuu rasuulka ilaahay xataa ruuxii maalintii wax soo afuray een isagoon ogeyn soom ku talagelin uu amrayay in soomka maanta maalinta inteeda dambe ay dhammaystaan kii kalena soomkiisa uu wata iyo dee baa waxyaalihii ay xujaysanayeen qolooyinka iyagu ku tegay soomkan caashuura inuu qabla fardi soom waajibba ahaa naskigii baa yimi oo dee soomkii rabadaan baa meeshii yimi oo ka saaray soomamkii kale bal waajibka ama soomkaa waajibkaa meeshii kaba saaray haddaba wujuubkii waa dhacay oo cid waajib kumaba aha eh miyaa waxa weeyaan marka horeba dee daliilkaa hore keenayay wujuubkiisa oo waajibnimo iyo dee ficilkan in lala yimaado banaanideedoo tabaca kulansaday aynu inagoon wax kala eegin daliil kala eegin u xujaysanaynaa sunanimadii ama bal calaqal jawaaskii inuu hadhayo soomkii la soomi karo oo dee qaybtaa xukumkii labadii arrimood ee wada kulansaday daliilka hore meeshii ka hadhaya waa mid masale bal matalan arrin kale oo iyadana halkan ay mithaal ahaan usoo qaataan oo kale oo bal waxaaba kaba mid ah imaka diyaafada waa say dee aimada qaarkood iyagana kuba tageen diyaafadu markii hore dee cibaaraadkii xaqnimo iyo ku timi inay dee waajibba ahaydoo ruuxa dee inuu ciddii soo martig dee waxa weeyaan martida inuu martigeliya ay waajib ku ahayd oo maalkiisa wax ka baxay ahayd laakiin markii zakadii la waajibiyey wixii xaq kastoo maal ah halkaa oo dee bal maalan jaanibkaasa la nasakhay oo zakadii nasakday waa say bacdigood waana waxaan leeyahay in waa aqwaasho ama aimada qaarkood waa aqwaashood zakadii baa nasakday diyaafadii haddaba maxaa arrinteedii noqonaysa way dee iyadana waa tan la ogyahay inay mashruucba tahay ee jawaasnimo ay jaa-is tahay wujuubkii unbaaba dhacay laakiin idankii kale waa harhsan yahay halkan uun daliilkan miyaa loo xujaysanayaa bal taas baaba adigu ay tahay markaa qolooyin waa kuwan oo waxay leeyihin haa oo haddii wax meeshii wada rafcinaya aanu jirin istiqbaalkii baytulmaqdis ee waajibka markii hore ahaa ee markii dee kacbada loo soo jeestay guud ahaanba dee xaggaa looma jeedsanayo salaad loolama jeedsanayo iyada wujuubnimadii iyo jawaaskiiba way israaceen haddaan wax saas oo kalei jirin oo dee bal maalan amtilada aan soo sheegnay oo kale ah jawaaskii aaaarta mansuuka ama adilada mansuukaaba loo dariishanayaa shaygan idanka ama jawaaskan waasay bal maalan iyagu ay leeyihin oo waxay leeyihin laba xukun baa meeshii wada jiray mid ama laba arrimood oo midna waa xaggan ah wujuubkan uu inoo keenayay midna waa inay haddii wujuubkii lama fulin karee haddii aan la odhan wuu bannaan yahay ee jawaas isaguna uu tabac u watay haddii kii asaalada ahayd meesha uu kaba baxo la nasakhay kii waxaa hadhaya tabac ahaa oo jawaaskiiba hadhaya haddii aan sidaa istiqbaalka oo kale aan arrintii la wada kor yeelin bal taasi waa mid watay iyagu leeyihiin dee qolooyinka kalena waxay leeyihiin un mee xukunku wuxuu ku laabmaya si uu markii hore ahaa daliil kale in loo helo ama dee hadduu xukunku markii waa iyadoo inuu jirinba ahaan daliil baabkaa ku soo aroorin ayay arrintu isu rogaysaa markaa sheekhu wuxuu leeyahy isagoo taa xoog layeelaya walawalu adharu ka hore oo ah inaan daliilkaasun wujuubkiisa dhacay jawaas imaka aan loo daliishanahayn ayaa adharu muuqasho badan lianna alamra amarku amarka markay noqoto dee wujuubka keenaya lam yudac looma dejin liljawaazi oo amarku wuxuu keenayey wujuub buu keenayey jawaaska iyo wujuubkuna way kala duwan yihin oo laba xukum oo kala duwan bay yihiin oo midna waa kan dee ruuxa loo idmayo bayna alficli wa tarki oo ikhtiyaar u leeyahy midna waa mid aanu ikhtiyaar u lahayn inuu fuliyo ay tahay marka isu jinsi maahe isma hoos keliyaana labay kala yihiin oo amarka wixii loo dejiyey wujuub buu ahaa jawaaska loomama dejin wainama wadica waxaa loo dejiyey liliijaabi wax waajibin ama wujuubba ay dee asalkiisu a loo dejiyey waljawaasu jawaaskan meesha jira na wixii waajibka ahaa suurtagal maaha in lala yimaado haddaan ficilkiisu bannaanayn halkaa weeye meeshan jawaaska uu ka kulansanaya ama uu jawaaskii uu tabaca maanta yahu xukumkaa kale tabaca u yahay haddaba jawaaskaasna yadkhulu fiihi wujuubkan ama iijaabkan waa gelaya uu la socdaa calaa sabiili tabaci maaha wax maqsuud ahaa ee dee lalama iman karo haddaan la odhan waxaniyaa jaa-iso marka tabac iyo raacid iyo dabagal uun dariiqiibuu ugu sugnaaday fa idaa saqada alwujuubu wujuubkii kol hadduu dhaco oo dee daliilkani keenayay saqada waxa meesha isna ka baxaya oo dhacaya maa yadkhulu fiihi wixii gelayay imaka wujuubkaasee calaa waji tabaci tadamun uu wixii kulansaday uun ama tabac dariiqii u gelayay ina taabic buu marka horeba jawaaskani ahaa waxa matbuuc ahaana wuxuu ahaa wujuubkiibuu ahaa wujuubku hadduu dhacay oo daliilkiisiba la nasakhay nasigaasi ku yimi wixii kale tabaca u ahaana meesha uu ka baxaya waxay noqonaysaa si waxaan daliilkaasi jirin wuxuu arrintuna dib ay ugu laabmayaanun xukumku wax bal qabla lwujuubka wixii uu xukum ahaa ama xadri ha noqoto ama wax kale haba noqoto haddii taa la wada waayana ee bal waxaa loo laabmi karaaba bara'atu dima iyo ibaaxadii bal maalan ama ashyaada maxaa xukunkooda uu ahaa qabla sharciya umuuraasa loola laabmayahay laakiin daliilka wujuubka inoo faa'iideynayay wax athaaroo ka hadhayaa maba jirto ee kollayna bal waa taa aan qolooyinka kalena wujhatu nadarkooda aan sheegnay oo haddii wixii la wada kor yeelayna saa istiqbaalkiina waa saxo dee arrinku kan buu noqon haddii aanay taasi jirinna sa umuuro kala hadhi kara umuuraha bal cashuur hadday markaa hore waajib ahayd oo la yidhaahno waa say dee aimada qaarkood ku tageen soomkan rabadaan baa nasakhay dee arrinku iyaduna saasa oo culimada qaarkood oo dee iyaguba yarayn ayaa qowlkoodu kaa yahay ee bal markaa masalada horta suuradeedu taa weeye barkood aqwaale intan ka badan bay soo naqliyaan laakiin khulaasadeedii baa tana bal jawaaska iyo wujuubka waxa looga jeedo sida jawaasku uu tabaca u yahay wujuubkuna saaan tilmaamayn wey baabu lkalaami fi ana alamra yaqtadi alficla maratan waaxida aw itakraara qaybihii bal maalan amarka ama wujuubka oo kale markuu asalba uba yahay bal yaa inoo socday iyo waxyaalo kuba tacalluqsan marka halkanna waxa uu cunwaankan uu usoo dhigtay amarkii bal garanay inay siiqadaasi wujuub faa-iideynayso haddii wax ka sarfiya aanu jirin taasba weeye in oo iyada taa waynu soo aragnay bal maalan wixii kale ku tacalluqsanaa bal maalan kolkol macno kale hadduu yeelanayana barhkooda waatuu inoo soo horreeyey haddii siiqo amar timaado dee wujuub baaba u asaha wataa aynu soo maray wixii kalena sheekhu siduu dee dooranaya majaas buu kaba dhigaya oo majaasun bay noqon haddii siiqada amarku macno kaleba ay yeelato markaa siiqada amarka uun miyay keenaysaa takraar takraarku waa celcelin wixii lagu celceliyo inta ruuxa u suurtogelaysaba uu la yimaado markasta oo wixii ma'muuru bihigii ruuxan mukalafkii uu karo inuu laba yimaado taas waa mid mise ma keenaysa takraarkaasoo siiqadu iyadu cibaaradeedanun takraar noguma faa-iideynayso takraarku wuxuu u baahan yahay daliil kaloo cadaynaya in loo baahan yahay waxaan in lagu celceliyo markastoo la kalaba lalaba yimaado in la helo masaladu ta ama dee tan weeye cunwaanku waana arki doonaa aqwaashin idaa waradat hadday soo aroorto siiqat lmri siiqadii amarku ay soo aroorto liijaabi ficlin ficil afcaasha kamida waajibintii ay u soo aroorto horta wajaba waxaa waajibaya alcasmu qasad loo qastuu ruuxu ku talagalo oo uu goostuu niyeeyo cala alficli samayn wixii uu sameeyo macnaa waxa weeye isaga wixii uu sameeyo taas baa dee dee waa waqtigiisii haba sameeyo waana ninkii isagu doonayay inuu waqtigaa hore aanu samayn taas baa waajib ku noqon waa mid horta taasi waa suura waa nin kusoo yarlaami wayajibu waxaa kaloo waajiba takraaru dalika casmiga caynkaasa qasadka caynkaas ee uu qastayo ficilkii inuu furiyo in la celceliyo uu kaas kulamaa markastoo dukira la sheego alamru ama uu amarkii uu ruuxani xusuusto ama amarkii laba sheego casmiga caynkaasna inuu soo noqdo taas baa waajib noqonaysa liannahu idaa dukira haddii amarkii laba sheego oo amarkii uu isagiiba waa la sheegay isagaaba xusuustay amarkii walam yacsim aanu u qastin oonu niyeyn cala alficli waxaan dee amarkani keenayay ahaa ficilkani uu dadkii kuba waajibiyey inuu la falo bal markaa uu isleeyay markaa horeha samaynba weeye saara wuxuu noqonayaa musiran mid daa'imaya oo ku sugan cala alcinaadi mukhaalafo iyo dee uu khilaafayo amarkii iyo cinaadkii wahada laa yajuuskaasi ma banaana bal waxa weeyaan horta siiqada amarku markay timaado umuuraha meeshii ay kulansanaysaa mid weeyaan oo xag ictiqaad baa meeshii imanayo dee ruuxii muslimka ahaa waxaa waajib ku noqonaysa inuu ictiqaadiyo waxan wujuubkiisa taas iyada waa mid waa wax siiqadan aan ka faa-iidaysanayno arrin kalena waa tan uu too uu inoo tilmaamay oo way imanaysaa oo ah ruuxu hadduu isleeyahay markaa dee uu amarkii maqlayba wixii fulinayo casmi uma baahna iyo inuu niyeeyo inuu wixii fuliyo laakiin haddii uu doonayo waqtigii ama ficilkii waajibka ahaa waqtigiisa bilowgiisa inuu kadib dhigonu markaa la iman amarkiina waa yimi dee ruuxiisii waxa weeyaan inuu la yimaado casmi ama niyo iyo qasad uu qasto inuu wixii sameeyo bal dee ina markaama samaynaya ruuxa markaaba samaynaya isagoo casmiga umaba baahna bal taasna dee waa waxaan meesha kaba imanaya haddii aan ictiqaadkaa hore laga helin oo iyadoo ficilkan layskuma waajibiyu daliilkiina maqlay aanu ictiqaadin wujuubkiisa dee ruux beeninaya ayaabuu noqonayaa dee markaa iijaabkii ama daliilkii nin diidan haddii aan casmigan laga helin iyo qasad uu ku talagalo wixii markaa ma samaynaya mar dambuu isleeyahay samee waqtiga bilowgiisibuu kaba dibdhigayaana dee arrintii waxay noqonaysaa uun waa isaga iyo kan kaba tegeen niyeysnayn ayaaba isshabahayo cinaad iyo mukhaalafa meeshii kaba imanaysa ama nin kuba sugan ayuu noqonaya arrinta saddexaade amarkan ama siiqadani ay laba imanaysaa waa ficilka naftiisa inuu wixii fuliyo oo laba yimaado bal markaa eg waa ictiqaadkii wujuub iyo casmigii cala alficli haddii uu ruuxu waqtiga horeba aanu samaynayna uu kaba dibdhigayo iyo ficilka naftiisii dee waqtigiisii waqti kaba mida wixii uu fulinayo bal intaasoo dhan wasiiqadii horta way kulansatay marka iyada wuxuu leeyahay xagga marka la eego siiqadu waxan ay kulansatay inay takraar maha faaidsameeyaan ifaa'idaynne casmigu ruuxaba kolley waa wax saaran haddaanu waqtigaa hore laba imanahayn taas saaran bal iyada waa mid oo casmiga meelaha ay culimadu soo qaadaan markaanu waqtiga hore laba iman ahayn dee see fuqahada bal matala madhabta shaaficiyaba ka soo qaado ruuxii musaafirka ahaa ee salaadii doonayay inuu jamciyo jamcaasna jamcu ta'khiir yahay dee waqtigii hore salaadani lahayd waaba kan ka saarayo waqti dambeoy leedahay un markay safar noqoto dee salaaday waqtigaa la wadaagsanaysahay ayuu u dibdhigayaa taasoo kale waxay yidhaahaan meeshii waqtigaa hore marka uu galo kol hadduu ku talagalay salaadii waqtigan inaanu tukane waqtiga dambe tukado salaadii kale la tukado waa inay casmi meesha uu jiro qasab jiro niyo uu niyeeyay inuu waqtigaa dambe tukanayo kusii talagalay uu jirto ne waqtigii waa gaadhay waqtigana waajib baa meeshii jiray waajibkuu kaba dibdhigaya waana meelahan dee ay soo gelaysa taasi oo kale oo ruuxu kol haddaanu doonayo ficilkii inuu waqtigiisii hore aanu laba iman inuu ku talagalo dee uu goosto niyeeyo inuu wixii la imanayo siuu nin dee sugayo oo ficilkii ku talagashan uu u noqdo bal taasi waa mid dee ictiqaadkuna kolle ruuxii muminka wixii laga doonayo weeye bal marka umuurahaasi wuxuu leeyahay jaanibka cazim marka ay tahay niyo uun ay tahay qasad ay tahay dee isaga takraarkiisi waa joogaay niyadaasi waa inaanay marna qalbigiisa kaba bixinba wahada markaa waana tan wuxuu inoogu cileeyay inaan aragnay wa ama alficlu ficilkii bal markaa maxaa inoo soo baxay ictiqaadkii onu halkan dee inoo dhigan oon sheegay iyo casmigani iyada dee markastoo amarkii yimaado ictiqaadkiina waa inuu jiro ama dee meeshii casmigiina waa inuu jiro laakiin ficilkii baa imanaya ruuxu uu la imanayo uu fulinayay casmigii ficilka iyo ficilkuna way kala duwan yihin oo casmiga ficilku ruuxii ku talagalay inaanu awal alwaqti bal matalan salaad duhur oo kale u gashay oo uu markaa doonay inuu waqtiga xaggiisa dambe tukadoba salaadii markaanu tukan oo kaleba weye kaas baa casmigu imanaya niyadii iyo qasadka ay imanaysaa inuu doonaya inuu markaa dee si waajibkii nin dee xusuusan oo isagii ku talagashan oo inuu fuliyo doonayo uu noqdo casmigu waa kaa ama ficilku waa fulintii uu fulinayo uu laba imanayay haddaba taas baana takraarku toddobu kaba imanayaa kuwa hore dee takraarkeedu waa iska jiraan wa ama alficlu ficilkii almaamuuru bihi la ysfaray ee uu la imanayo ruuxii lagaba doonayay fain kaana hadduu yahay ama uu ku sugan yahay fi lafdi cibaaradii daliilku uu kuba yimi ee ficilkan waajibisay maa yadullu wax tilmaamaya oo ina tusaya calaa takraari ku celcelintiis oo celcelintuna waa mar kasta oo ruuxu uu dee wixii karayaba ay u suurtogelaysaba uu laba yimaado wajaba takraaruhu kaa celcelintiisu waajib bay noqon oo dee markaa isagu wain kaana hadduu yahay mutlaqan haddii dee wax tilmaamaya mar keliya in lala yimaadaa waxa waajibka inay tahay sida xajkii oo kalena ee tii unbaa waajibaysa labada xalaba meesha way ka baxayaanoo hadalkama taagna kuwa haddii aan helo daliil caddaynaya waxaan mar kastaba dee in laga doonayo ruuxii inuu dee si joogtaa u laba yimaado kiibaa la raacaya haddii daliilku uu keenayo in mar keliya uun laga rabo iyo waxda uun taasna isagiibaa lagu kaaftoomaya laakiin wain kaana hadduu yahay daliilkaas waa lafdigan dee ku yimi ee iijaabkan kuga yimi mutlaqan mid mutlaqa oo waxda inoo caddaynayaana lama socoto inuu qasadku yahay wax takraar keenayaana lama socdo amar unbaa la yidhi waxaa la kaalaya unbaaba la yidhi markaasay imanaysaa khilaafka ahlu cilmigu miyuu takraar keenaya mise ma keenayo fa fiihi wajaani fa fiihi kaa isagu mudlaq ah wajaani laba dariiq ama laba wej baa ku sugan waa laba qowloo culimadu ay leeyihin oo ijtihaadaadkoodii halkan ah wa min asxaabina haddaba asxaabteedna waxaa kaba mid ah man qaala ku yidhi ee qolinkii shaaficiyaba yajibu takraaruhu in lagu celceliyaa waajib bay noqon calaa xasabi daaqati waa ruuxa dee inay waxaanu karin laguma kalifayo inta karaankiisa ah ruuxuu ku celceliyo markastoo mukalafka karayba wixii uu laba yimaado wa minhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi laa yajibu ma waajibayo akharu wax ka badan min maratin waaxida mar keliya kol hadduu amarku mutlaqaa mar keliya wax ka badan cibaaradani ma keenayso ilaa bidaliilin daliil un mooye yadullu ku tilmaamaya oo tusaya cala takraari celcelin wixii lagu celceliyo wahuwa saxiixu qowlka saxiixa weeye bal marka halkan dee qolooyin culimada ka mida qowlkooda waxay ahaayeen dee ruuxii kol haddii amarkani yimi amarkiina qaa'im yahay markastay u suurta gashaba inuu laba yimaado laakiin bal qowlkooda ay raajax yeelaane maanta saxiixa uu sheekhuna tasxiixiyey waxa weeye kol haddii aan wax daliila oo caddaynaya in layska doonayo takraarkii iyo celcelintii aanu jirin dee ruuxa imtithaalkii iyo udiraniyo inuu u hogaansamay amarkii wuxuu ugu xasilayaa isagoo mar laba yimaado horta taas ee markuna waa daruuro ahaanoo ruux wax doonayo inuu fuliyo calal aqal waa inuu mar la yimaadaayo iyada walow aanu waxba gaar ahaaneed lafdigani tilmaamayn ama mar keliya in lalaba yimaado ee daruuradiiba waxay keenaysaa horta markii in lalaba yimaado wax ka badan kaas daliilun baabal matalan dee markaas isagii inoo caddaynaya haddii loo jeeday haddii aan daliilkaa la helin takraar ruuxii waajibkuma aha marka wuxu uhi wadaliilu calayhi waxa u daliilana inaan takraarku halkan waajib ahayn kol haddaan daliil caddaynayaa jirin ana idlaaq alficli ficilka oo la idlaaqo iyadoo la yidhaha ruuxa wixii bal waxaa sameeyo yaqtadii wuxuu keenayaa aqala maa kii ka ugu yar yaqacu calayhi lismu magac uu ku dhacayo oo ficilkan magaciisa wuxuu ku dhacaya ayuu keenayo bal matalan ruuxii haddii lagu yidhaaho salli oo kale tuko de hadduu imaka salaad waxaan lagu magacaabin sida sujuud keliyuu la yimi ama rukuuc keliyuu laba yimi taasoo kale amarkii wixii dee bal matalan ama ficilkan lagu magacaabayo wixii ugu yaraa lama hayo nin amarkii fuliyey maaha laakiin haddii bal iminka laba ragcadoodba tukado tukana la yidhi dee waxa weeye horta imtithaalkii iyo uu hogaansankii amarka uu hogaansamay waa la helay ficilkiina salaad buu tukadayna waa la odhanaya dee wuxaa idlaaqan ficilku uu keenaya wixii bal magacan uu ku dhicilaa waxa ugu yarun buu keenaya taasna nin mumtasilo amarkii u hogaansamay buu noqonaya wixii intaa ka ziyaadsano inuu mar labaad ku celiyo ama wax ka badan laba yimaada waa wax keenaya un in daliil loo helo ee bal matalan ruuxu waa ruux mumtasila markaas kol hadduu wixii magacu ku dhacaya uu laba yimi alaa tara miaad arkayn anahu low xalafa hadduu dhaarto ruuxu adugu waa arrin istidlaalo dee masale kaloo u nadiira ayuu inoo soo qaadanaya in taraadan khidaabkuna waa cid kastoo dee khidaab ka suurto gasho waa cidan kastoo hadalkan aqriyaysa ama daalacanaysa hadalkii khidaabkii waa loo jeedinayaayo sida qur-aankaba walow tara oo kaleo cid kastoo khidaab ka suurto gasho khidaabkaasi u yaala waa shaksigan dee halkan masaladan eegayo ama masaladan doonayo inuu ogaado annahu low xalafa shaksigu hadduu dhaarto oo ku dhaarto layafcalanna waxaa inuu sameeyo oo waa ficilun uu kuba dhaartay maxaa buu yidhi wallahi la atasadaqana buu yihi waxbaan sadaqaan la baxaya oo sadaqaan la bixi buu yihi wax intaa u idlaaqay muu odhan intaasaan la baxaya muu odhan intaasoo goora maon ku celcelin bara yamiinuhu ama dhaartiisa waxay baari ku noqon ama bara yamiinahu dhaartiisa wuxuu dee xifdigii kaga baxaya ku baari yeelayaaba oo nin dhaartiisii dee fuliyey oo ilaaliyey oo dhaartiisii burin uu ku noqonaya bimaratin waaxida mare keliya hadduu sadaqo keliya lama yimaado wax magacu ku dhaca la yimaado khalaas dhaartiisii way furantay mar dambe haddaanu wax la imanna nin dee dhaartiisii buriyey ma noqonayo fadalla taasi waxay inoo tilmaamaysaa ama ay tusaysaa calaa anada idlaaqa idlaaqa wax la idlaaqaa laa yaqtadii ma keenayo akara min dalika waa wixii ficilku ku dhacayay ama magacani kuba dhacaya oo kuba xasilaya wixii ugu yaraa in ka badan ma keenayo intaa wixii ka badan waxa keenaya daliil kale oo de haddii laba yidhaaho bal matalan ama wixii takraar keenaysa kulama iyo wax lamida ay naskii laba socoto iyada markaa dee takraar baa maqsuuda daliil baa loo hayaa laakiin waa amarkii mutlaq ah ayaa qowlkan raajixi ama saxiixi uu noqonaya dee kol haddii idlaaqiisaasuun mar wax ka badan ma faa'iidaynayo waa ruuxuna hadduu mar laba yimaado ruux mumtasiluu noqonaya wix intaa ka badanna waa in daliil kale oo kan aan ahayn dee naskan mudlaqa aan ahayn uu kuba yimaadoo loo helo taasba wey bal markaa qowlkooda saxiixna kaa wey fasl faama idaa callaqa hadduu markaa xidhabo oo dee waa shaarici almra amarkii bishardin shardi uu kuba xidho bian yaquula waaba isagoo yidhaahaa bian yaquula idaa zaalat ashamsu cadceeddu hadday suusho fasalli tuko eeg amar baa meeshii jiro waa fasalli shardi baa meeshii jiro waa idaa zaalat ashamsu dee san salaada duhur ba arrinkeedu yahay fahal yaqtadi amarkan maanta shardigani uu la socdaa markii hore waxaan idhaha amarkaa mutlaqi dee inay fasalli halkan maratayn iyo halaathan iyo cashara maraat midna lama socoto laakiin shardi baa meeshii jira amarkaa mudlaqa marka shardi uu ku xidhan yahay shardigina wax soo noqnoqonaya yahay miyuu takraar keenayaayo wixii in markastoo dee uu ruuxu karo ama ay u suurto gasho ama shardigii la hele uu la yimaadaa waajib miyay noqonaysaa falyaqtadi takraara marka wuxuu yihi masaladu kollay kala qaad bay yeelane in qulnaa haddaan idhaahno ina mutlaqa alamri amarka kiisa la idlaaqay ee wax isagoo dee takraar keenaya aanu laba socon yimi yaqtadi takraara waa qowlkay barhkood lahaayeenee uu horreysiiyey ee uu yihi wa min asxaabina man qaala yajibu takraaru calaa xasabi daaqo haddii marka horeba la yidha amarkuisa kol hadduu amarba yimaado waxa weeyaan amarkaa mutlaqaana iyo takraar buu keenaya markastoo la karaba in lala yimaado weeye taa hore laba yidhaaho falmucallaqu bishardi milu dee kani waa wuu kasii adkaanayaayo wixii shardi lagu xidhayna isaguna wuu soo noqnoqonaya oo isagu la mid noqon wain qulnaa haddaan nidhaahna ina mutlaqahu kiisaa la idlaaqay kiisa la idlaaqay ujeedadu waa mutlaq alamri weeya damiirku amarkiibuu u laamaya ka mutlaqee ujeedo wax takraar faa'iideynayaanu laba socon laa yaqtadi takraara takraar ma keenaya haddaan idhaahno fa fi lmucallaqi bishardin wajaan kii shardi lagu xidhay laba waji baa jira bal masaladan kolley waxaan filayaa dee suurooyin shardigu uu keenayo asal ahaanba takraarna waa jiraa mar dee hadalkan uu sheekhu inoo wadaa imanayaana way jiraan oo meeshan ay isku khilaafsan yihiin kolley maaha shardi dhammaantii ma aha bal markaas si aan dee taxriira mawdici nisaac ama meeshii nisaaca un aan ugu sugnaano ama aan u taxriirino shardigan ama sifadan san oo kale amar laba socotee wax lagu xidhayo amar ama laba socotaa kol waxay noqotaa iyadaaba ciladii iyo sababtii xukumkan ama waxaan dee amarku ku yimid noqonaysa oo waaba wixii keenayay iyadoo suuradaa dee khilaaf ma jira e markastoo shardigii ama sifadii la helo amarkiina xukumkiina wuu soo noqonaya takraar markaa taasi wuu faa'iideynayaa khilaaf liciba mithaal ahaan bal maalan wain kuntum junuban fadaharuu baa ilaaha yidhi amarkii fadaharuu weeye shardigii meesha jirayna waa janaabadan oo kale in marka la eegana janaabada mee dahaarada waxa waajibinaya ciladiisu waxa weeyaba waa janaabadan oo xukumkan tadahurka ah ee laysfaray waxa sabab u ah waxa cilo u ah janaabadan baa cilo u ah marka iyada taasoo kale ee ciladu markastoo la helo ama sababtii la helo waa shardigan la helo xukumkii waa imanaya amarkiina amarkaas takraar ama waa soo noqnoqonaya taas iyada hadalkama taagno cidna qolooyinka uu khilaaf kasoo noqonaya masalada ama khilaafsana marka waxay noqonaysaa markastoo janaabo la helo tadahurkii inuu waajib noqdo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma waa meeshii sifo ayaa imaka amarkan laba socota sifadanna waa sifadan sariqada iyadaa ciladii xukumkan faqdacuuda ciladii ah iyadaa sababtii ah haddii sariqadii ay jirtana qadcigi waa jira haddaanan sariqadii jirina qadcigu ma jiro marka tan oo kalena xukumkii cilay u tahayoo iyadana markaasoo kale sifo saasoo kale loogu xidho in amarkii looguba xidho ama xukumkii marka sifadii la helaba way soo noqonaysaa taasna sifadii iyo shardigii taasi waa isla midbaab bay tegi kol hadday cilo xukumkii u yihiin khilaaf kama taagno takraar bay faa'iideen laakiin meeshii maxaa jira haddii ay timaado shardi uu yimaado shardigaasi sax oo shardi buu u yahayba waxaan markaa xukumkan amarku uu kuba yimi shardi buu u yahay laakiin cilo maaha oo wixii waajibinayay ee cilada iyo sababta u ahaa maaha maalan zinada oo kale waxa weeyaan imaka xaddan dee zinada oo kale waxa ay tahay zinadiibaa waajibinaysa oo azaniyatu wazani wasfigan ama azina ayaa ciladii ahaa ee laba yidhi dee markaa boqol ulood kuba dhufta kii la rajminayana la rajminayo markaa sifadani iyadaa ciladii xukumkan u aho markastoo zinadaa la helaba meeshii xukumkii waa imanaya haddii dee zina intay soo noqnoqotay weli xaddi aanay dhicino xaddi ay marka dambe ka wada dambayso mid keliya lagu kaaftoomo aanu noqon laakiin bal matala markaan eegno suuradda zinada uun ixsaanku ruuxu inuu muxsan yahay oo guur uu soo maray dee ama haweeney ugu tegay guur xalaala uguba tegay waxay u tahay shardi rajminta la rajminayo ayay ay shardi u tahay laakiin shardi haba ahaatee lamid maaha shardiga janaabada iyo ama sifadan kaba yimi lamid maaha oo ciladii xukumkan maaha ciladan rajmigu waa zinadii laakiin si rajmigaasi uu dhaco oo ruuxii loogu fuliyo ayuunbaa inuu muxsan yahay la shardiyayaaye wixii waajibinayay bal maalan xadda ma aha ixsaanku ixsaanku waxa weeye wuxuu keenaya un bal dee rajmigii unbuu shardi u ahaaye si maalan zinada nafteeda ayaa waxa xadda keenaysa ay tahay marka taas oo kale marka aanu shardigu taahiir iyo raad kulahayn ama cilo aanu xukumkii u ahayn dee shardi haba ahaadee ayaa khilaafkoodu noqonaya halkaas baa meesha nisaacu yahay oo taasi miyay keeni takraar mise ma keenayso ama marka uu cillo yahay isagu xukumkii cilow yahay iyada khilaaf kama taagnaa ee kolkalna markay masaladu yar waasac tahay haddaan meeshii nisaaca la khaas yeelin dee waxaa dhici karta in hadalkii uu yar baaho ama se aan la garanba dee meesha khilaafku kuba sugayay dee meesha xukumkeedu taa kaba duwayay bal markaa marka shardigan ama ciladani ay mees wasfigan sifadani ay ciladii xukumka tahay ciladii ama sababtii xukumka ay tahay iyada takraar bay keeni markastoo la helaba xukumkii waa in la helo amarkaasna wujuubkiisna waa imanaya laakiin marka aanu waxaani shardi yahay aan taahiir ku lahayn ama cilo aan ahayn xukumkii u ahayn markaas baa khilaafkoodan imanaya marka wuxuu yihi fa fi lmucallaqi suuradan kaa mucallaqaa bishardin waa shardi aan cilo ahayn baan leenahay shardi aan cilo ahayn wajaani laba wej baa ku sugan min asxaabina haddaba asxaabteena waxaa ka mida man qaala kuli yaqtadi takraara takraar buu keenayaa kulamaa takarara shardu mar kasta oo shardigu uu soo noqnoqodaba kaasi takraar buu faa'iideyn wa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi laa yaqtadii ma keeniya wahuwa lasaxu asaxba qowlkan asaxa oo maalan haddii ku yidhaaha ninku haweenaydiisii in dakhalti daara fa anti daaliq daarta haddaad gasho waad furan tahay eeg shardi baa jira waa dukuulkii daar waa tan intii shardiyadii taa waad furan tahay suuradan oo kale waa dee haddii ay gasho horta way furmaysaa laakiin mar labaad bay gashay mar saddexaad bay gashay iyada suuradani ma keenayso dee inay haddana furanto markaa keliya ku dhacaysa wax dambe oo kasoo noqonaya ma jiro halkan iyada takraar ma keenayso farqibaa udhexeeya waana tan uu wadaanay iyagu asaxa kaba dhigayaan isagoo yidhaha kulamaa dakhalti daara fa anti daaliq iyo in dakhalti daara fa anti daaliq shardi baa tanna ku xidhan laakiin kulamaa takraar bay keenaysaayo inta ay u dhammaanayso dalaaqi dhammaanayo dee mar kastoo ay maalan dalaaqu hadduu haleelayo mar kastoo ay gashaba dalaaqi waa imanaya inta intii u lahaa oo u dhammaanayso laakiin markan shardigan ay tahay in dakhalti daara fa anti daaliq haddii mar ay dhacdo khalaas mar dambe waxa weeye iyada ma dhacayso shardigii takraar marka halkaa ma keenayo waana tan imika uu noo soo dhigto wuxuu leeyahay lianna kulamaa laa yaqtadii takraaran minhum man qaala laa yaqtadi wahuwa lasaxu lianna kula man laa yaqtadi takraara wax kasta oon takraar keenin idaa kaana mulaqan markuu mulaqa yahay eenu shardiba la socon aan keenahayn waa markaana cillo ahayn siaan soo sheegay lam yaqtadi takraara takraar ma keenayo idaa kaana mucallaqan hadduu yahay mid lagu xidhay bishardin shardi lagu xidhay wadalika ka alaaqi waa maaladin aan soo sheego laa farqa farqi imika kuma sugnana buu leeyahay bayna an yaquula anti daaliqun wa bayna an yaquula ida zaalat ishamsu fa anti daaliqun adigu waad furanta isagoo yidhi dalqad baa dhacday kol haddaanu tiro sheegin dee haddaanu wax dambe ridina wax dambe daba socdaa ma jirto iyo hadduu yidhaaha cadcaddu markay suusho waad furantay iyadna dalqad unbaa dhacaysa wax dambe daba socdo hadhowna marka duhurkii kale la gaadho sawaabkii kale la gaadho mid kale ay dhacaysaa ma jirto haddii halkan yidhaha kulamaa zaalat shamsu way iman lahaydba bal markaa haddaba waxa weeyaan kii mulaqa anti daaliqu bu aha wuxuu leeyahy takraar ma keenin kana isna takraar ma keenayo laakiin kolley arrintii horen sheegay ogaad oo ah haddii shardigani cillo uu yahay xukumka uu cillo u yahay iyada alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman oo uu soo noqnoqonaya takraar uu keeni laakiin markaanu cillo u ahayn shardi kalo si kalo loogu xidhay inuu yahay markaas baa kalaamkoodu imanaya dee raajax yeelayaana inaanu markaa takraar keenin faslan faama ida takarara lamru kolley umuurahan u baxsay iyo dee khilaafkooda haba badnaaday lakin waa umuura muhima ninkii doonaya cilmigan inuu barto ninkii doonaya inuu sii socdo bal ama dee jamculjawaamic iyo nadmiyadiisa ama kutubta kale waaweyn uu daalacdo ama uu aqristo kitaabkani kolley wuxuu unoqonaya waa dariiqii kuwa uu ku gaari lahaa waa kitaab ka kooban oo ka hadal yar lakiin dee masaaishani waa masaaisha meelaha ay baxfigeeda kuba badiyaan buu noqonayaa ruuxii dee lahaa maxaa ama umuurahani ay kuba cuslayd ama ay ku keenaysay waa khilaafka badan iyo umuurahan iyo masaa'ishan kolkol ama luqad ku tacalluqsan ama masaa'il caqliya meelahan ku baxsayayaan dee kollay kutubtii ususha waa wixii kuma sugnaa hadduu isleeyahay istimraar ama wax xataa daalaco kutubtaa rooroona waa umuuro kollay isaga daruuri waa fahamkeeda daruuri uu noqonayo faslo faama idaa takarara alamru amarku hadduu soo noqnoqdo bilficli lwaaxidi ficil keliya amar la ysfaraya uu soo takaruro bian qaala waxaabuu yidhi salli saasuu yihi tuko uma qaala haddana wuxuu yihi salli oo imaka ficilkii keliyaha waa salaadii wuxuu kaga ixtiraasayaa laba ficilo hadduu inta markii hore salli laydhaa haddana uu halka yidhaha tasadaq ama sun uu yidhaah ficil labaad baa la faray oo amarkii uu kuba yimi ee waa ficil keliya uun ayuunbaa amarkii waxa weeyaan lagu celceliyey oo inta markii hore laysfaray ayuunbaa haddana ficilka naftiisii uun laysfaray fain qulnaa haddaan nidhaahno ina mudlaqa alamri waa suuradan weli takraarkiiba inoo socda ninkaasi takraar noqonaysaabay noqon haddii aan dee qowlkii hore nidhi mutlaqu lamri qowlka raajixii takraar ma keenayo oo ruux haddii salli la yidhaaho wixii magac salaadeed ay ku xasilaysay ama uu ku dhacayay uu laba yimaado amarkii waa u hogaansamay wax kale oo bal matalan hadhow lagu canaananayaana intaa ma jirto intaasaa waajibkiisa ama amarkii uu kuba fulinaya kol haddii aan idhi bal hadday dhacdo iyadoo salli lagu yidhi mar labaad ba haddana salli la yidhi tan dambe takraar ma keenaysaa weeye oo tan dambe haddana inuu ku celiyo mayay keenaysaa waa taa masalada halkan siay inoogu taalla ama uga hadlaya marka wuxu uhi fain qulnaa haddaan nidhaahno ina mudlaqa alamri amarka kiisa la idlaaqay yaqtadii takraara waa arrin kuu soconaysa hadiyo goor kugu soo noqnoqon waa qowl buu ahaa barhkood ay yidhaaheen kol haddii amarkiiba yimi oo wixii laysku waajibiyey inta ruuxa u suurtogelaysaba inuu la yimaadaa isaga waajib bay ku noqon haddii taa la yidhaaho fa takraaru lamri yaqtadii taakiid ee marka horeba siiqadiibaa inoo faa'iidaysay takraarkan salligii baa markaa keenaysay in inta markastay u suurto gashaba ruuxi inuu la yimaado wax takraaroo inoo soo kordhayaa ma jirto siiqadan marka horeba inoo faa'iidaysaye takraarkan dambe ee salli mar labaad la yidhi yaqtadii taakiida tii horun buu adkaynaya oo taasi waa mid wain qulla haddaan nidhaahno inahu waa mutlaqu lmri ee damiirkana iska jiro inahu waa mutlaqu lmri amarka kiisa la idlaaqay yaqtadi lficla ficilkuu keenaya maratan waaxida mar keliya la sameeyo qowlkii raajixa ahaa ah fa fi takraari wajhani takraarka laba wej baa markaa ku sugnaanaya ujeedada takraarku halkan salli iyo haddanoo salli laba yidhi axaduhumaa anahu ta'kiidun mid ahaani waa hadalkii horubuu adkaynayaa wahuwa qowlu sayrafiyi sayrafi qowlkii way masaaishu kolley fiero yar bay idinka yar baahan yihiinuun bal markaa waxa weeye hadalkan masaladu say u taallaa waa ficil keliya oo laysfarayaa lagu celceliyey marbaa salli la yidhi haddana waxa laga daba keenay oo lagu celiyey tii hore unoo salli baa la yidhi marka taasi bal takraar miyay keenaysaayoo dee hadduu ruuxu wixii magacu uu ku xasilayay uu laba yimaado celinta dambe lagu celiya haddana intaa wax ka ziyaadsan oo haddana la yimaada miyay keenaysaa mise amarkii waa iska mutlaqun weliye celcelintan lagu celceliyay uun mooyaane intii hadduu mar keliya la yimaado ka amarkii u dirmay buu noqon masaladu horta suuradeeda taa weeye marka wuxuu leeyahay labadii qowle hore dib ugu laaban haddii marka horeba aan ku tagno mutlaqu lamri amarka kiisa mutlaqii takraar buu keenayaa qolooyin lahaayeen dee marka hadal kama taagno marka horeba sallidaa keliya ayaa takraar faa'iidaysay tan dambena waa ta'kiidun takraar kale faa'iidaynaysaa ma jirto tan dambe ta'kiidun bay waa adkayntii hore la adkeeyeynay marka horeba takraarka wuxuu inoogu sugnaa cibaaradii hore taasi waa mid waana qowlkii marjuux ahaa weeye laakiin haddaan tagno qowlkii raajixa qaadano oon idhaahno amarku marka uu mudlaqa yahay waxa asalkiisu yahay horta mar keliya in la sameeyo taasuu inoogu xasilaya aan idhaahno celintani maxay la iman weeye markaa amarkii wuxuu ahaa mudlaqa ahaa ma keenayn takraar mar keliya ama wixii magaciisu kula dhacaya waxa ugu yar buu ku xasilayay imtithaalkiisu celintan dambe maxay soo kordhinaysaa taas buu imika leeyahy laba wej weeye ama laba qowl mid waxa weeye celintan dambe waxay soo kordhinaysa oo takraari ma jirtee hadalkii hore unbay adkaysay oo maaha hadal mustanafa maaha hadalkii hore sallidii unbay adkaysay oo wax takraaroy keenaysaa ma jirto iyaduna wa huwa qowlu sayrafiy imaamkaa shahiirkiiee sayrafi la idhaha qowlkii weeye tarjamadiina xaggoosu idinku dhigtay moxamed ibn cabdillahi sayrafi waa nin qarnigii afraad raggiisii ahaa qarnigii saddexaadna kolley wax kuba lahaa oo qayb kuba lahaa waana nin dee usuuliya oo faqiiha oo aimadan shaaficiye kaba mida kitaabkan risaale shaaficina wuu sharxay ama waaba raggii ugu horreeye sharxay ama ninkii ugu horreeye sharxay gees kalena culimadii usuulka waqtigiisii waa raggii ugu sii aqoon badnaa xaggan usuulka waqtigiisa idhaahaanba dee waqtigiisii marka la jooga kaana aclama nnaasi bilusuuli bacda shaaficiyi cibaara idinta alla qafaalu kala soo naqlaye isagu wuxuu leeyahy waa ta'kiidun wax takraara may keenin wasaani qowlka labaadi anahu istinaafu maya hadalkan dambe dee kalaamka waxay leeyahaan ta'siiska ka mudan oo ka horeeya iyadoo ta'kiidun lagaba dhigo ee waa hadal dambe oo la bilowday oo amarkii hore iyo amar labaadba weeye oo macnaha waxa weeyaan haddana dee takraar bay ficilkii u keenaysaa taas baa macnuu u noqonaya oo waana jumhuur usuuliyiinkani qowlkooda qowlka labaad ee dambe inuu istinaaf noqonayo wahuwa saxiixu waana qowlka saxiixa walow dee isagiina hadhow ay ku imanayso isagana waa amar mudlaqa un oo mar keliya haddii loo hogaansamoo labaad un amarkii waa loo dirmay bay noqone wadaliilu calayhi waxaa u daliilanay inuu kan dambe istinaaf yahay ana kula waaxidin mid kastoo min alamrayni labadii amar kaba mida salli iyo salli yaqtadii wuxuu keenayaa iijaad alficli ficilkii oo la ahaysiiyo lala yimaado cinda alifraadi kelinimo haddii markaas kaase sallina iijaad alficli buu goonidiisa u keenayay sallida labaadna iijaad alficli bay goonidiisa u keenaysaa mid kastaaba gaar ahaantiisa ficilkii oo lala yimaado layskaba dalbayo ama la islsaaminayo ayuu keenayay faida ijtamaca hadday isu tagaan oo labadoodii ay meeshii ku kulmaan ay wada socdaan awjaba takraar dee takraar badan maaho mar kastaba ee dee waa mar labaad haddana oo dee kan kalena si loo loogu hogaansamoon takraar bay faa'iideynayaan kama low kaana bificlayni si hadday laba ficil yihiin oo kale ay takraarkaa u keeni lahaayeen laba ficilna wuxuu wadaa cibaaradiisii hore maxay ahayd fa amaa idaa takarara almru bilficli lwaaxidi ficilka keliyana waxaan ku fasirnay waa iyadoo salli ama haddana salli la idhaha waa salaadun baa labadii goorarba la ysfaray laakiin labada ficil waa isagoo yidhaahaa salli haddana yidhaahaa sum yidhaaha dee salliguna ficil gaaruu keenaya sallidu waa salaadii sumtuna ficil gaare oo layska dalbayay keenayso soomkiia wasaa hadday laba ficil ku kale soo arooraan ama laba ficil ay kaleeyiinba dee laba ficil iijaadintii ay u keenaysay ayaa markan celintana haddii dee istinaaf ay tahay oo bal haddaanu dare ruuxi ta'kiidun aanu ama ciddii dee ku hadashay ta'kiid aanu lama jeedin istinaaf ay noqonaysaa ay markaa hadhow ficil labaad tadna ay u baahato in lagu fuliyo amarkan baabu kalaami fi ana alamra hal yaqtadi alficlu cala alfawri am la weli masaa-ishii baa inoo socota tanna waa masaladii amarku ma keenayaa fawr mise taraakhi buu keenayaa oo fawrka wixii muqaqaabilaya tarakhi wey fawr waxa la yidhaha ama degdeg la yidhaha markaa amarku soo fulay oo loo degdego ficilkii fii awali waqti limkaan marka ugu horeeya ruux ay u suurto gasho inuu waxaan ku camalfalo inuu ku camalfalo taas baa fawr ay noqonaysaa taraakhiguna waa iyadoo ruuxu ficilkii kadib dhigo can awali waqti limkaan markii ugu horeeyey u suurto gashay ficilkii inuu la yimaado oo laga dibdhigo oo mar dambe oo dee waqtigiisiiuna uu sameeyo taas bay tahay bal markaasaasay alfawr iyo marka halkan la joogo ataraakhi ay kalayeen waqtiga ugu horeeya ruuxa ay u suurto gasho inuu amarkii fuliyo uu fuliyo isagoon ina kadib dhicin midna waa isagoo waqtigii ay u suurto gashay isagoo fulin kari lahaa wixii ku camal fali kar lahaa uu iska dibdhigo waqti dambe u dibdhigo bal marka haddaba baabulkalaami fi ana alamra amarku hal yaqtadii ma keenaya alficla samayn la sameeyo wixii cala alfawri degdeg oo ujeedadu markaa amarku soo fulay iyo awala waqti limkaan wixii la fuliyo amla mise ma keenayo taraakhi buu keenaya macnaa amarku ma cala alfawr ba mise waa cala taraakhi kulli dee masaa'il waaweyne way kaba ratimayaan way kaba mid tahay xajka oo kale dee haddii imika halkan la yidhaha amarku waa cala alfawr waxa weeyaan ruuxa marka ugu horeeya uu mustadiic noqdo una suurtagelaysa markaa xajkii inuu ka gaadhi kara inay xajka ku waajibto isagoo sanadan imika maalkii helay istidaacadii adigu ay u xasishay ka dambaan xaji doonaa markaa dee ma noqonayso aathimun buu noqonaya waa inuu u degdego haddii dee waqtiga uu waxaan helay waqti uu ka gaari kara xajkii oo umuurihiisii uu qabsan kara uu yee loo baahnaa haddii laakiin ah cala taraakhi isagoo wixii hayo mustadiica hadduu dee intaa bal uu iska dibdhigo sanadan iyo toddoba iyo de haddii aanay intaa intuu dhintay aan la odhan de waxa weeyaan isaga bal maalan xagga aanay waxba ugaba iman markaa weli ruux aathima ma aha oo ruux dambaabaya ma aha taas baa meesha kayba iman masaa'il kalena waa lamid oo dee masaa-ishaasoo khilaaf bayna ahlicilmi jira xajku maca alfor ba mise cala taraakhi imanka ma ficilkii cala alfor am la markaa sheekhu waa kan idaa warada hadduu soo arooro almru amar bilficli ficil la ysfaray mutlaqan xaalu yahay mutlaqantu haddii ay la socoto la yidhaaho imika salli alaan imika tuko dee amarkii fawr buu faa-iideeyey waa imika la rabaa haddii la yidhaaho dee waxa weeyaan salli bacda saaca ama bacda yowm ama fima bacdu oo kale iyada taraakhi baa la socda ee waa marka uu mudlaq yahay waxa maalan taraakhi faa-ideynayaana lama socoto wax xaalnimo iyo imika faa-ideynaya fawrna lamama socote waa amar mudlaqa waxaa la kaalay unbaaba la yidhi marka horta wajaba alcasmu cala alficli cala alfawr eeg waa masale uu markii horena aan soo yar marnay wajaba horta waxa waajibaya tani ficilkiiba maaha wajaba waxa waajibaya alcasmu qasad uu ruuxu u qasto uu niyeeyo cala alficli ficilkii inuu waxaan sameeyo cala alfawri dee deg deg bal maalan oo ujeedadu kol haddaanu waqtigaa hore la imanahay inuu ictiqaadiyana markaasaa laga rabaa inuu dee ku talagalana waaba laga rabaa haddaanu waqtigaa laba iman ahayn laakiin miyuu keenayaa amarku alficla samayn la sameeyo calalfawri deg deg loo sameeyo marka ugu horreysay ruuxa u suurta gasho qodobkii amarka yimi inuu fuliyo taas miyuu keenayaa biniyatin calaa takraar saas baa idin taalla kolley cibaarada inoo taalla taas iyadoo isku kitaab baabanahay laba kitaab ma kala haysano kolley nusqooyinkii kitaabka oo malaha maamaan eegayna laba nusqo tan bay ahaayeen oo dabca aan marar soo qaadayo caalamka kutubo kollay takhriij yar waasicna laba socdo oo markaa taxqiiqna lahayd iyadna waa sii kuba taalay iyo bal maalan nusqo kale adigu laba nusqo sanba kuba taalay ee laba nusqo kale ayaa waxay cibaaradu ahayd wahal yaqtadi lficl cala alfawri buniyat cala takraari halkan biniyatin inoo taalo dee si baana u wada qori midaynee taadunbaa ta maftuuxa noqonayse xarakadana aanay dee markaa jirin buniyata cala takraari waana qowlka sawaab oo arrinku waxa weeye istifaamta calaamadan cala takraar dabadeed dhacday waxaa sawaabku yahay inay wahal yaqtadi lficl cala alfawri halkaa calaamada istifaamtu ay gasho marka tanna waa jawaabtiisii waa sheekha jawaabtiisii oo buniyat cala takraari taas bay markaa ay arrintu tahay waana sidan ku laqbaynayo waana sida dabca daari lkutub alcilmiya iyo dabco kale oo kitaabku leeyahayba dee kuba sugan waxa weeyaan oo bal maalan kuba sugan oo markaa waxaan odhanayaa bal haddii taasi yimaado wahal yaqtadii miyuu keenayaa amarkaa mudlaqiihi alficla wixii oo la sameeyo cala alfawri degdeg loo sameeyo miyuu keenayaa waa istifaam sheekhu markaa muxuu ihi buniyat waa la binaynayaa mas'aladan weeye masaladan fawrka maxaa lagu binayn cala takraari takraarkii marka dhaweyd aan kala soo baxnay ku binaysanta iyada taas oo halkaasay ka ratimaysaa waana tansay ugaba ratimayso marka buniyat damiirku waa markaa mustatirkina muxuu noqonaya mana faciilku waa almasala masaladan aan haynay fawr ma keenaya waxay ku binaysan tahay oo ay ku binaysanaysaa cala takraari waa xukunka kolba takraarka mawqifkan ka joogsano amarka mudlaqii takraar ma keenaya mise ma keenaya tii bay ku binaysnaanaysaa fa in qulnaa haddaan idhaahno ina alamra amarku yaqtadii wuxuu keenaya atakraara amarkii mudlaqa ahaa in wixii lagu celceliyo calaa xasabi listidaaca de waxaanu karayna ruuxa ma saardhabe inta kolba uu karaye kolba marka uu karaba inuu wixii ku celiyo ayuu amarka mudlaqii keenaya haddii la idhaaho wajabalficil cala alfawr dee iyada markaa masaladii tiibay ku xidhnaanaysaayo in markiiba la sameeyaa oo deg deg loo sameeyaa waajib bay noqon sababta waxa weeye kol haddii la yidhi markaa uu amarkii soo fulayba dabadiiba ee waqtiga ugu horeeya u suurtagelaysa wixii ha laba yimaado dee waqtigan hore ee fawrka keenayaana waqtigii ayuu kaba mid noqonaya laga rabay ruuxu inuu la yimaado kol hadday takraar tahay marka iyada masaladu taasay ku xidhnaan oo fawrkii waa waajibaya lianna alxaalata aluulaa xaalada hore waa marka ugu horeeye amarkana uu soo baxo ruuxina ay u suurta gashay daakhilatun fi listidaacati kartidiisii ama istidaacadiisii bay ku hoos jirtaa falaa yajuusu ikhlaauha min alficli marka in laga mariyo ficil oo wixii aan la samaynin ma banaanaanayso macnaha waxa weeyaan haddii la yidhaha amarka mutlaqi takraar buu keenaya takraarkuna uu ahaa marka ugu horeeye ruuxu uu bal maalan u suurta gasho waxaan inuu laba yimaado ama maya markastuu karaba inuu wixii laba yimaado dee waqtigaa hore ee caqib alamrina ahaa waqtigii uu karayay ayay kaba mid noqon marka iyada taa takar fawr baa waajib noqon taasi markaa masaladii halkaasay kaaga hadhay oo haddii qowlkaa horena marjuuc buu ahaa da ogow oo amarka mutlaqi takraar buu keenahayn qowlkooda raajixa bal qowlkii marjuuxa haddaan qaadano oon idhahno takraar buu keenaya fawrna uu keenaya iyada markaa khilaafka lama gelinaya wax kale lama gelinaya waa in dee loo degdego unbay noqon taasi iyada waa mid wain qulnaa haddaanu idhaahno ina alamra amarka yaqtadii wuxuu keenaya maratan waaxidoo amarka mutlaqii takraar ma faa'iideynaya haddaan idhaahno masaladii ayaa imarka inagu soo noqon fahal yaqtadii miyuu keenaya dalika amarka mutlaqii cala lfawri fawr ma keenaya amla mise ma keenayo ay fi jawaabi hada listifhaam jawaabteeda wajaani laba waj baa ku tuban labada masle kala qaado qowlkii marjuuxa ayay ahaa amarka mutlaqi takraar buu keenaya masaladu hadday noqoto iyada fawr buu keenaya waa qowl go-an iyada taas haddii laakiin la yidhaaho amarkan mutlaqii muu keenahayn takraar ma keenahayne wixii ismiga uu ku dhaco waxa ugu yarun baabu ku xasilayo imtisaalka uu inoogu xasilaya la yidhaha marka fawr laakiin ma keenaya mise ma keenaya laba waj baa soo baxaya axaduhumaa midkood annahu laa yaqtadii alficl cala alfawr waa inaanu keenahayn samayn wixii la sameeyo oo deg deg loo sameeyo ee kol haddii dee wixii waqtigiisa aanu bixin layska degdegi karo waana shaaficiye qowlka uu kuma tegay asxaabtiisa inta badan abuu xaniifana qowlkiisa weeye bal markaasoo ficilkan ama waxa weeyaan amarka mudlaqihi fawr ma faa'iideynayo taasi waa qowl wathani qowlka labaadi yaqtadii dalika cala alfawri kaasi wuxuu keenayaa deg deg wixii in loo fuliyo ayuu keenay si ruuxa dhimadiisa ay dhaqso ugu beri noqoto wahuwa qowlu sayrafiyi sayrafi oo aimadii shaaficiye ka mida sidaan soo sheegnay iyo walqaadi abi xaamidin qaadiga abi xaamid qowlkooda weeye tarjamada abu xaamidna xagga hoose idiin dhigtay axmed ibnu bishr ibni caamir baa la yidhaa abu xaamid ee laakiin laba sheekh baa jira madhabta shaaficiye oo waaweyn oo dee raggaa waaweynba aha ama asxaab alwujuuh oo aqwaashoodana lasoo naqliyo mid wuxuu ku shuhroobay alqaadi abu xaamid ayuu kuba shuhroobay waana ninkan aan hayno maanta oo qaadibuu kuba shuhroobay dee waqtigaa uu dhintayna waa ka inoo sheegay saddex boqol iyo labiyo lixdankii hijrada midna ashaykhu abu xaamidin waa kan marka waxaa la yidhaha abu xaamid almarwaruudi waa meel khuraasaan ahayd ka kalena abu xaamidin alisfirayiniyu dariiqadan ciraaqiyiinta ama dee waa shaykhulmadhab oo labada dariiqee jira tamarawisada iyo ama khuraasaaniyiinta iyo tan ciraaqiyiinta ciraaqiyiinta dariiqadaas ama qaybtaas sheekheediiba weeye waa sheekh almadhabo waa nin dee imaam oo aad u weyn abu xaamid alisfirayini la yidhaaho axmed ibnu moxamed ibnu axmed baa isaga la yidhaha waxoogaa buu ka dambeeyey afar boqol iyo lixdii ayuu baqdaad ku dhintay walow dee asalkiisii hore isfirayin iyo xagga uu kaba yimi baqdaad mar dambe yimi bal markaa kaasna wuxuu ku shuroobay sheekh abu xaamid kana alqaadi abu xaamid buu kuba shuroobay waana qaadigee walawalu asaxu qowlka hore ah fawr ma keenaya sixa badan kaasaa raajixa ee dee aanu shaafici kaba soo waana masalada halkay kaba ratimayso xajka maxaa xukumkiisu yahay dee xanaabilo iyo daahiriya qolooyin waa kuwan cala alfawr leh qolooyinna ay leeyihin waa cala taraakhi arrinkiisu ayuu noqonaya waana masaladan bay ku binaysantah oo asaas u ah lana qowlahu qowlkiisan uu yihi ifcal yaqtadii iijaad alficli horta qowlkan ah ifcal waxaa la kaalay wuxuu keenayaa ficilkan in la ahaysiiyo min gayri takhsiisin bizamani alawali iyadoon zamanka hore lagu khaasiyeelin duuna thani oo zamankii hore iyo zamankan dambe iyo takhsiiskeed kuma sugna marka ugu horeeya kuu suurta gasho iyo mee waa dib dhigi kartaa inna kuma sugna ee waxa weya maqsuudku waa ficilka in la ahaysiiyo fa idaa saara hadduu noqday ruuxu uu noqdo mumtailan bilficli mid u hogaansamay ficil mumtailan uu noqonayo mid isagu amarkii qaatay oo u dirmay muxuu ku noqonayaa bilficli fi zamani lawali ficil uu wixii laba yimi zamankii hore hadduu taa mumtail ku noqonayo wajaba waxa waajiba an yasiira inuu noqdo mumtailan mid amarkii u dirmay oo u hogaansamay bilficli fi zamani thani ficilkan uu waqtiga dambe laba yimina adigu waxa weeyaan kol haddii uu ruuxa dimadiisna beri ku noqonayso amarkiina imtihaal ugu xasilaya marka hore uu sameeyo dee inay takhsiis muu jirine marka dambe hadduu sameeyona takhsiiska ama imtihaalka waa u xasilaya un marka mumtailan bilficli fi zaman ilaa bilficlidu waa mumtailan bay ku tacalluqaysaa oo mid isagu u dirmay wixii u hogaansamay ayuu noqonayaa saarabay mumtailaha ku tacalujina saaray noqon bilficli ficilkan fi zamani lawali marka hore sameeyey ayuu mumtailkaa ku noqon marka hadduu taa ku noqonayo dee zamanka dambena wax farqiga udhexeeya ma jiro takhsiisna lamay socone marka dambe hadduu sameeyona imtisaalkii waa jirayaan bal amarku haddii uu dee zamankiisu uu baxayo iyo bal markaa taas masalada dambe ama fasalka dambe oo kalaamkiisula iskaba dheeraanayo ayay inooguba iman doontaa wallah subxana watacala aclam arrin yar baan sheegaya nin baa uu wahuwa sheekh abi xayaan tawxiidiy waa ninkan shalayna way malaxaan filayaa maalin dhawna way la socotay adigu ama shalay baabay ahayd ama nin oo cashir ka horreeyey ibnu daa-uud oo kale markii aan soo haynay ayuu lahaa ahnaa caleyhi abu xayaan itawxiidiyu oo nin horta gees marka la eego madhab ahaan shaaficiyada loo tiiriyo oo nawowiyo walow aanu magaciisa sheegin wax kala sheegin kitaabkiisa tahdiib ulasmaa walugaat wuxun buu yidhi asxaabteenna waxa kaba mida ninkaasaa kaba mido masale qariibuu leeyana waa soo naqliya bal waa ninkaas oo kale laakiin dee mana garanayo waxay usoo celin oo rag waaweyn oo kalo amaba waa ninkii sheekhii madhabtaa waa aad u weyn oo dad aad u waaweyna dee isaga sheekhba uu ahay abuxayaan wax loo soo qaadee abuxayaanku kolley waa nin markaa xag falsafo marka la eego iyo qulubi iyo xeeldheeraan ama dee ku talaxtag xaggan tasawufka oo kale ictizaal iyo umuuro kolley waa nin waxyaalo saasa dee kutub kala duwanna waa lahaa aaraa kolley yar fogna waa leeyahay oo nin saasoo lasoo qaado bal tarjamada uu kuleeya sira calaami nubalaa marka la eego mujaladka toddobiyo tobnaad wuxuu ka cabiraa dahabi kuma bilaaba addaalu lmulxid waa ninkii hallowsanaayo mulxidka marka de waxay lahayd waxaa roonayd boqorooyinka kitaabkaad xaqiijinaya waxba ninkan inaanay ammaana kasoo qaadin waxyaalana aanay kaba dhigan oo waa taasaa cibaaradiisay walay dee qolooyin hadal ka keeni karaan ibnusulki iyo rag lamidii laakiin waa cibaaradiisa adaalu lmulxid waana umuuraha falsafo iyo waxyaale iyo quluwi fi tasawuf iyo umuuro aaraa kaloo ictisaal fog iyo waxyaalo lagu yaqaano weeye ninku tawxiidkan loo nisbeeya barkood waxay dhahaan nooc timirta ka mida oo tawxiid lagu magacaabay hadalka mutanabina sharcigiisa kusoo arooray ayay nisbadu tahiba barkood yidhaaheen barkood waxay leeyihin waa ictizaalkii de ahlalcadli wa tawxiid iskuma magacaabaya nisbadu iman bal waxyaalaha la yidhaaheen laakiin ninku waxayla tahay waa nin xaalkiisu saa yahay oo dee soo celcelintooda baan leeyahay waa shay yar mustaqraba allah subxaana wa tacaala aclam فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت bal halkana masalo ama nooc kale oo kaba mida waxyaalaha dee laysfaray ee amarkooda wujuub ku yima ama barhkooda halkanba kuma sheegaane qeybaha waajibka ayuunbay ku sheegaane ay ka cabiraan alwaajib almuwasac iyo alwaajib almudayaq ayuu halkan inoogu keenayaa sheekhu macnaa waajib waqtigiisan la gudanaya uu waasac yahay oo isagoo cibaadadan ama waxaan la isbaree la gudanayo waqtigu ka waasacsan yahay iyo mid dee waqtigu uu leeg yahay uun intaa cibaadada waxa weeyaan ama waxaan la isbaree la isku waajibiyey la gudanayo bal taas iyo waxyaalihii kaba ratimaya umuurihii kuba sugnaa ayuu halkan inoogu imanayo wuxuu yidhi fa ama idaa warada hadduu soo arooro alamru amarkii muqayadan xaaliyay iyadoo la qayday bizamanin zaman lagu qayday amarkiibaa soo arooray iyadoo zaman lagu qayday oo ujeedadu cibaadadan ama waxaan la ysfaray ayaa dee wax in waqti le ah oo waqtina bal maalan inuu dhaco la rabo oo dee waqti waajibkiibaa waqti leh ku qaydan nadarta waad eegaysaa bal adugu ruuxii halkan isagu eegaya masaladan doonayay inuu ogaado weeyo waad u fiirsan oo waad eegi macnaa arrin tafsiil bay yeelanaysaa tan buu cibaaradan uga cabireen fa in kaana zamaanu zamanku hadduu yahay macnaha zamankan cibaadadan ama amarkan isagu uu ku qaydnaa yastaqriqu mid dhammaysanaya alcibaadata cibaadada dhammaysanaya uu yahay oo waqtigan amarkan lagu qayday ama waajibkani leeyahay ayuunbaa wuxuu ku firanyayay oo uu yahay intii cibaadada ama waxaa ma'muuru bihiga la gudan lahaa wax ka siyaadsanba maba lahaa wadalika ka soomi soomkii weeye fii shahri ramadaana bisha ramadaan la soomayay oo dee soomkii maalin baa la soomaa maalintuna quruucu lfajri ilaa quruubi shamsi weeye soomkuna intoo dhan buu gaadhsiisan yahay wax matalan zamankii oo kasoo hadhaya markaa soomkii la dhameeyaa naga jirto lazimahu ruuxii waxaa laazim ku noqonaya ficluhaa cibaadadii inuu sameeyo cala alfawri deg deg u sameeyo oo halkay calaaqo kala leeday masaladii hore aynu soo marnay fawrba inuu faa'iideynayo taraakhi cinda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu galaba inuu dhaqso u sameeyo taas baa laazim iyo waajib ku noqonaysa oo waa waajibka mudayiqa ae waqtigiisu isaga uun leegyahay aimada qaarkood ama culimada qaarkoodna waqtiga caynkaasa waxay ka cabiraan almicyaar micyaarku bal matalan markaan wax miisaamayno oo kale dee wasankan aan bal miisaankii ku qiyaasayneen ziyaado iyo nuqsaanto si aynu dee aanu ziyaadona u yeelan nuqsaanna u yeelan iyobaa micyaar la yidhaha haddaba waqtigiibaa saas oo kale u ah waqtigii matalan cibaadadii marka la eego wax dee faadilo oo waqtigii oo kasoo hadhayaa ma jirto kamana nuqsaansano haddii dee waqtigu kaba yariyo cibaadadii takliif dee muxaal ama shay aan la karayn oo laysku kalifay noqon layda haddaan loo jeedin xagga dambe un laga buuxiyo oo waqti dambe la raaciya haddaba bal marka arrinku kaa yahay iyada taraakhi ma jiro in loo degdego marka waqtigu galaba camalkii la sameeyaa waajib noqonaysa sababtuna waxa weeye hadduu waqtigii in yarun ka dambaysiiyo cibaadada waqtigeedii ka baxaysa qeyb waqtigii ka mida ayaa cibaadadii oo dee iyaduna waxa weeyaan in lala yimaado ahayd baan lalaba iman ahayn dee taasna cibaadadii waqtigeedii laga saaraana iyada wax bannaan ma noqonayso bal taas iyada waa mid oo waa waajibkay ka cabiraan waajibka mudayiqa ama tan isagu bal taa imaka uu inoogaba cabiray cibaaradaas wain kaana hadduu marka haba halkaa waa maxal wifaaq oo dee si kaloo la yeelaa ma jirto ruuxu haddii inuu waqtigii ka dambaysiyo imaka soomkiidhaa saacadan baan bilaabayaa oo kale dee maalintaa maba soomin ruux aathimana uu noqonayaa bal markaa taasi amarkaas cala alfur baa loo gudanayaa wain kaana hadduu yahay azamaanu zamankii awsaca mid ka waasacsan min qadri lcibaadati cibaadada qadarkeedu ka waasacsan yahay oo cibaadadan dee waxa weeyaan qeyb waqtiga kamida la dhammayn karaa la gudan karaa waqti markaa dheeraada na waa soo hadhayaayo waqtiga ka waasacsan ka ballaadhanba waxa weeyaan cibaadadan waqtigan ku xidhnayd ee laysku waajibiyey wadalika ka salaati duhri salaada duhurba weeye oo dee waqtihaa ama waqtigeedu maame bayna zawaali ilaa an yasiira dillu kulli shayin salaadii duhur waa afar ragcadood ee ruuxuna jus waqtigeedan ballaadhan kaba mida ayuunbaabu ku tukan karaa ama juskaasi qeybta hore ha noqdo hadduu u degdego ama dhexda ha noqdo ama aakhirka haba noqdo oo salaadii duhur waqtigeeda ah cadceedu markay suusho ilaa shay kastaba harhkiisu uu noqonayo milahu isagoo kale ayaa waqtigeedu uu waxa weeyaan uu gaadhsiisan yahay salaada inta la tukadaa salaad dambeeye bal amtaasheedoo toban iyo labaatan iyo kaba badan ama in ka badan baa la tukan karaa waqtigaa dhexdiisa haddaba arrinku markuu kaa yahay oo ka ay waajibka muwasaca ay kaba cabiraan yahay wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala wajaba wuu waajibayaa alficlu ficil lala yimaado cibaadadiisa salaadii duhuur oo kale ama dee cibaadada iyo waxaa waajibkee ma'muuru bihige waqtiga lahaa waqtigiisu laakiin isaga ka waasacsanaynta la gudanayo fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa marka ugu horeeyo waqtigu galo wujuubkii uu sugnaanaya oo wujuubkii cibaadadani ay waajib noqonaysay ruuxii waa sugnaanaya laakiin wuxuu uhi wujuuban muwasacan wujuub waasaca ama la waasiciyuu sugnaanaya oo wujuubkan muwasaca macnihii waxa weeyaan bilowga waqtiga ha galo oo wujuubku ha sugnaadee laakiin wujuubkaasa wuxuu ku tacalluqayaa waqtigii oo dhan macnaa jus waqtiga ka mida kuma tacalluqayo lama odhanayo juska haddii laga dambaysiyo ruuxu dee waxa weeyaan ruux caasi uu noqon oo cibaadada waqtigiisi ka saaray hadduu juskaa waqtiga ah ka horraysiiyana dee cibaadadiibu waqtigeedii ka horraysiyey lama odhanaye waa wujuub waqtigaa dhammaantii ku tacalluqaya saa salaadii duhuur oo kale maa bayna zawaadi ilaa an yasiira dillu kulli shayin milahu ayuu horta ku tacalluqaya marka haddii taa ay tahay wujuub muwasaca maxaa meesha imanaya dee waxa uu ruuxu leeyahay marka kol hadduu waqtigaas oo dhan wujuubku uu ku tacalluqayo cibaadadiina qeyb ka mida uun la gudan karo sida salaadii duhur wuxuu leeyahay inuu u dibdhigo oo waqtigaa hore uu ka dibdhigo ama waqtiga dhexdiisa u dibdhigo ama waqtiga aakhirkiisa iyo in laga tukan karo salaadii uu dibdhiga uu leeyahay kol haddii dayna wujuubku waa waqtiga oo dhan buu ahaa jus uu khaas ku ahaa ma jirto jus kastana waa la gudan karaa bal markaa in walow hadduu horaysiiye hadduu dambaysiiye hadduu dhexda kaba tukadaba nin waajibkii gutay uu noqonayo wuxuu leeyahay waajibkii inuu iska dibdhigto uu leeyahay awal waqti uu ka dibdhigto kii hore wuxuu calalfoor buu noqon kan dee waa dibdhigaya oo uu ka dibdhigan karaa way u banaantay buu leeyahy inuu ka dibdhigo waqtigii hore bal haddaba in bal taasi waa mid horta waa masale iyadana saa ku hayso oo macnaa wujuub muwasac uu waajibayaado macnuhu wujuubkii cibaadadani ay waajibaysabaa waqtigaa dhammaantiibuu ku wada tacalluqaya taa daraaddeedna waxa uu leeyahay inuu ilaa aakhiri lwaqti ama wasad lwaqti uu u dibdhigto cibaadadii oonuu waqtigii ugu horreysay ee ay waqtigeedu galay aanu tukan marka wuxu ui uma ikhtalafu qolooyinka balban markan qowlka saan idhaahno oo kollay dee waa culimada halkan cidasan ku qabtaa maaha dhammaan culimadii oo dhan ee maalikiya shaaficiya xanaabilaba intooda badan ayaa bal maalan kollay qowlkooda ay noqon xanafiyada qowlkooda inoo dambeeyaan uma ikhtalafuu way iskhilaafeen culimadii iyagu lahaa waa waajib muwasaca waana la dambaysiin karaayo waqtiga hore waa laga dambaysiin karaa hal yajibu miyuu waajibayaa alcasmu niyo la niyoodo in camalkaa lala yimaado waqtigaa lala yimaado oo loo qasto fii awal waqti waqtiga bilowgiisa waajib miyuu noqonaya badalan isagoo casmigaasi bedel ka ah can isalaati salaadii awal alwaqti la tukan lahaa taas in masalada casmigu shalayna waan soo maray waan filayaa dee maantana waaba tan iyadoo intii ka yar dheer inoogu sugan halkan marka waxa ay tahay khilaafku in meeshan ayay dee waanu inoo soo noqonayaa cidda kale lena waan sheegi doonaa haddii alla yidhaaha eh ruuxii waxaan yidhi kol haddii cibaadadu waqtigan ay leedahay ama waxaan waajibkaaba dhee maamuur bihiga waqtigani uu leeyahay uu ka waasacsan yahay oo uu ka badan yahay cibaadadii ma'muuru bihigana jus waqtigeeda ka mida la gudan karo waa waajib muwasacay waajibi waajib dacnaa ku wada tacalluqayo waqtiga oo dhan ruuxina uu leeyahay iyadoo cibaadada waqtigeedii gashay kol haddii waqti uu harsan yahay uu gudan karaa inuu waqtigaa dambe uu isaga dibdhigto waa leeyahay waajibkii laakiin waa wax sugnaaday oo waqtiga oo dhan ku tacalluqayo dee waajibkii uu sugnaaday bal haddaba waxaan dooran hadduu u degdego oo ruuxu markii ugu horreeye waqtigii gale uu la yimaado dee casmi loo baahan yahay ma jirto ficilkii salaadaa lala yimaado ma ficilkii cibaadadu markaa casmi ma jiro waa hadduu goosto inuu marka ugu horreeyo waqtigii galayba uu iska tukado dimadiisa sidaa ku bari yeelo casmi laga rabaa ma jirto waayo ficilkii buu la yimi ee meesha waxaa taallay masaladan casmigu imanaysaa ruuxu wuxuu doortay inuu waqtiga dambe ama dhexe iyo ama ka dambeba uu dibdhigo oo markaa bilowgii waqtigan ay wax waajibeen ayaanu cibaadadii la iman ahayn ta hadduu doorto maxa weeye ma waxaa loo baahan yahay dee kol hadduu waajibkii ku wada tacalluqay tan waa tan nidhina awaamirtaasi maxay keenaysaaba ictiqaadkan wujuubkay keeni casmiga ficilkay keeni iyo kuwaasi fawr bay noqdaan waxaa kaloo keenaysaa ficil wixii la sameeyo waatan markii dee horeba usoo sheegnay miyaa ay tahay iyadoo casmigani ficilkii uu markaa la iman lahaa bedelkii uu yahay oo ay tahay daacadii dee nin ku talagelaya inuu laba yimaado inuu niyeeyo u qasto dee inuu tukanayo waqtiga dhexdiisii uu tukanayo taas oo bilowgii waqtiga macnaa kol haddaanu ficilkii la iman meeshii casmi cala alficli uu jiro taasi waajib miyay noqon mise waxa weeyaan kol haddii dee waqtigu uu waasac yahay waajibkuna waqtiga oo dhan ku tacalluqayo ay u bannaantahay inaynu aakhiral waqti iska dibdhigtaa isagoo niyada ama qasadka uu qastay dibdhig ama casb ficilka aanu jirin marka uu tukadun baa waajibka kaga dhacayaayo wax kaloo saaran oo halkaasoo ku waajibaya ma jirto taas baa masaladu ay noqonaysaa arrinteedanu inoo soo dhigtay laakiin ogow uun casmigani waa ninkii aa doonaya inuu dibdhigoon waqtiga hore tukan sidee haddaba waqtigani de isba waajibkiibuu qayb ka mid ahaa ama waqtigii cibaadada ay waajibayso qayb ka mid ahaaye aanu niyo daaco uga badhnaan niyadii daacada miyuu la imanaya uu niyeysnaa inuu waqtiga dhexdiisa la yimaado mise isagoo qalbigiisa taasi aanay ku jirin buu iska dibdhigi karaa marka wuxuu yihi fa minhum culimada waxaa ka mid ah man lam yuujib ku aan waajibinba casmigii oo le dee waqtigii waa leeyahay waana dibdhigi karaa weli dee kol haddii aanu cidhiidhyamin oo waa iska dibdhigi karaa isagoon casmiga iyo qasadka laba iman ama niyada kolley qolooyinka sia leh waxaa kamid mida fakhrudiin iraazi iyo qolooyinkii atbaacdiisa ahaa ee